wadankiisa uu shaqeeya wadaag jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaag jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal aan wada jirnooy walaalayaal walaalayaal aan wada jirnooy walaalayaal shicibiyahow wanaagsani wadnaahayagii rumaadow shicibiyahow wanaagsani wadnaahayagii rumaadow wadaag jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaag jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnooy walaalayaal bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadcadow xilligan oo kale aad ka maqal dhegaysateen mar kale barqa wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabdiya taariikhda ay ku haystaysan tahay bisha sagaalaad saddexdeeda taariikhda waxay sheegaysaa saacaddu waxay maraysaa labada iyo konton iyo qadar daqiiqada qodobada barnaamijka falaqaynta wararka saakaad ku dhegaysan doontiin waxaa ka mid ah faahfaahimo meyd ruux dhallinyaro ah oo lagu arkay magaalada muqdisho sababta barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontiin tirada ciidamada maraykanka ee ka howlgalaa soomaaliya oo la shaaciyey inaan la dhimayn barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontiin soomaaliyana waxaay howlo gal xoogan ugu jirtaa dhibista korontada maxay tahay sababtu barnaamijka ayaad ku maqli doontiin madaxweynaha uganda ayaa soomaaliya mar kale usoo qaatay tusaale xun sababtu maxay tahay barnaamijka ayaad ku maqli doontiin faahfaahimo ayaa isna ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada muqdisho khasaaraha iyo goobtu ka dhacay ayaan barnaamijka ku maqli doontiin waxaad kaloo ku maqli doontiin ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo baajiyey safar uu ku tegaya magaalada kismaayo sababta barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa qodobada kale oo barnaamijka falaqaynta saaka aad ku maqli doontiin waxaa ka mid ah howlgallo culus oo ka socda magaalada boosaaso xarunta gobolka bare qodobada soomaalida ka baxsan ee saaka aad barnaamijka ku dhegaysan doontiinna waxaa ka mid ah kuuriyada waqooyi oo dib u soo celisay nukleerka tijaamina doonto qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ku dhegaysan doontiin xubintii kalabaan qayb ayay ka tahay barnaamijka waxaan ku daafuro doonaa mid ka mid ah kaalmaha sugaanta dib ayaan isugu soo laaban doonaa
Yeah. tahay muxuu boholyogu yahay ka baxay waan baabkii hore waan ka baxay waxaa ii ka bedelay jacayl buuxoon barmayn barwaaqiyo barara wacan naftayda ku baaqi tahay muxuu boholyogu yahay aanun badinaynin hadalka adoon iilaba boglayn adoon buurka isku qarin ka baxay sida beri ahaa ulada lugta bidixka jaamay aanun badinaynin hadalka adoon iilaba boglayn adoon boorka isku qarin ka baxay sida meri ahaa ulada lugta bidixka jaamay
waagaag dhegaystayaal markaana ku soo dhowaada barnaamijkii oo intaasi ka faahfaahsan haddii aana ku hormarra magaalada muqdisho mayd wiil dhallinyaro ah ayaa saaka lagu arkay wadada makaalma korama ee magaalada muqdisho gaar ahaan hoteelka kuweyt beliis ee degmada waaberi ciidanka booliska ayaa saaka halkaasi ka qaaday meydka wiilkan dhallinyarada ah waxaana loo qaaday xarunta dembi baarista ee ciidanka booliska soomaaliyeed dadka goobta ku ganacsado goobaha ganacsi kule ayaa raadiyo cadaada u sheegay in meydka ay ka muuqan wax jirdila ama dhaawac ah wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in wiilkan uu dishay koronto xilli uu ku howlanaa furashada qalabka ku rakiban baalayaasha midkood ma jirtana cid si rasmi u cadday karta warkaasi wax wara oo ka soo baxay ma jira maamulka degmada iyo ciidamada booliska ku aadan meydka wiilkan dhalinyarada ee laga helay meydkiisa wadada mokaal mokorama ee magaalada muqdisho warka subax eer waa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada ayaad dhegeysanaysa qeybii hore
wadankiisa uu shaqeeya walaalayaal shicibiyaahow wanaagsani walaalayaal wadankiisa uu shaqeeya walaalayaal wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadnaha yagii rumaadow walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadnaha yagii rumaadow walaalayaal wadajir bay laba gamcood
waagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada ayaad weli la socoteen taliyaha taliska militariga mareykanka ee ka jooga qaaradda africa africom ayaa sheegay in qorshaha lagu jarayo militariga mareykanka aysan ku jirin ciidamada ka howlgala wadamada soomaaliya libiya oo ay mareykanka ka fuliyaan duqeymaha diyaaradeed waxay hadalkaasi sheegay mari warbaahinta kula hadlayay maalintii khamiista ahayd sida xildhibaan koongareeska mareykanka waxaana xusay in saddex boqol oo askari laga jooga laga jooji doono ciidanka mareykanka ee ka jooga qaaradda africa marka la gaaro bisha junaay ee sanadkaas soo socota ee sanadka laba kun toban iyo sideeda waxaa intaas uu ku darin lix boqol oo askari oo maraykan ah haatan ku sugan yihiin qaaradda africa iyagoona halka inta badan afar kun oo ka mid ay joogaan saldhigyada maraykanka ku leeyihiin dalka jabuuti taliyaha taliska militariga maraykanka ka jooga qaaradda africa africom waxa uu warbaahinta ku xusay inay shan boqol oo askari oo maraykan ay ku sugan yihiin gudaha soomaaliya kuwaas oo sheegay inay fuliyaan howlgallada duqeymaha ay la beegsadaan saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin bartamaha soomaaliya barnaamijka falaqeynta wararka raadiyaha cadaada ayaad weli dhegeysanaysa wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnooy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnooy walaalayaal wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal
agaag dhegeystayaal barnaamijka falqeynta wararka raadiyaha cadada ayaad weli maqal dhegeysanaysiin qodobo xiise le ayaa noo soo socda balse markaan soomaaliya ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sida ay wax uga bandali lahayd qiimaha korontada ee aada u sarreeya islamarkaana ay gacanta ku hayaan shirkado si gaara loo leeyahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda korontada iyo biyaha cusmaan libaax ibraahim oo shirka uga qeyb galay dalka ingiriiska ayaa warbaahinta u sheegay inuu kulamo gaargaara uu la qaadanayo uu la yeeshay shirkado sameeya korontada qiimaha jaban sida looga baxo dhibaatada haatan ka taagan korontada ka jirta soomaaliya
marka shir aada muhiim u ah ayuu ahaa runtii waana loo baahnaa annagana wakhti ayaan gelinay waayo waxawaaye waad ogtahay xaaladda dalkeena uu ku sugan yahay dhinaca korontada waad ogta waxaan la kulanay dad warshadley ah kambaniyaal kale oo maaragtay korontada rakhiiskaa sameeya kuwaasoo dhan waan la kulanay runtii aad iyo aad ayaan uga faa'iidnay waxaan shirar goonigooni ah la yeelanay annagoo ah wasiirada africa shirkadaha korontada maalgeliya ayaan shirar goonigooni aan la yeelanay runtii shirarkaasi goonigooni wuxuu ahaa mid aad u faa'iido badan ayuu ahaa dowlad kasta waxay ka warbixinaysay xaaladda markaasi dalkeeda uu ku sugan yahay wasiirkaas wuxuu ka warbixinayay xaaladda markaasi dalkiisi uu ku sugan yahay dhinaca korontada runtii aad iyo aad ayuu ahaa arrinta oo shirarka goonigooniguna wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan ayuu ahaa annaga gooni ahaan dowladdeeni soomaali ahaan aniga waxaan la kulmay wasiirada dowladda masar iyo ethoobiya iyo gambiya iyo wasiiradda africa ingiriiska iyo wasiiraka iyo shirkadaalka dhammaantooda waa la kulmay shirkan caalamiga annaga oo aniga oo ka socda wasaaradda tamarta ee khayraadka biyaha ayaan ka soo qayb galnay runtii waxaana shirkan muhiimaddiisa horan aan horey idinkugu sheegay waxay ahayd sidii maaragtay korontada loo horumarin lahaa koronto casri ah oo tayo leh oo jaban si loo helo runtii aad iyo aad ayaana uga faa'iidnay meel fiicanna waan waan waan waan uga soo qayb galnay shirkan wuxuu ahaa waxaan ka helnay waxyaabo badan oo runtii muhiim inoogu ah dalkeeni waxaana ka qaybgalkiisii waxaa muhiim noogu ah inaan ingiriiska nimaano oo shirkan aan u nimaano waxaa nagu caawiyey oo garab nagu siiyey oo dowladda ingiriiska runtii aad aan ugu mahadcelinay marka noqodkeeni waxaan ka waxaan la noqonaynaa annagoo faa'iido u sidna dalkeeni oo dhinaca korontada
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka ayaan weli ku guda jirnaa qodobo xiise leh ayaa noo soo socda agaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta ayaad weli la socoteen madaxweynaha uganda ayaa mar kale tusaale xun usoo qaatay soomaaliya xilli uu dhowaan lagu xasuusta inuu weerar ku qaado soomaaliya uu sheegay inaysan ka jirin wax dowladnimoa dalka uganda dhowaan waxaa ka dhacday dharbaxyo askari ka mid ahaa ciidanka dalkaasi oo haweeney ka mid ahayd ciidanka taraafikada waxaana qabsaday baraha bulshada muuqaal laga soo duubay askarigaasi oo bulshada reer uganda ay si weyn uga cadhoodeen madaxweynaha uganda ayaa sheegay in dadka dhaqanka xun ee askarta ay qeyb ka yihiin ay u masaafiri doonaan soomaaliya halkaas oo sheegay in looga dhaqmo sida ay rabaan
one, one, one retired general slapping a police woman oh, oh, oh, oh, oh, oh. the whole population was, was on, on that film here slapping you slap oh, a Ugandan it's a big issue. And now the, the, that general is facing the law. Because if you are angry and you are aggressive, you can ask for permission and we deploy you in Somalia where you where services of, of aggressiveness are needed. But you don't come here to back at women, to back at children, you know. So really the disciplining of these
madaxweynaha uganda ayaa yidhi askari aan dumar dharbaaxo ama ku qeyba afxuma dadka reer uganda waxaan aan laga aqbali karin waxaan gafweyn iyo bulshada ceeb ku ah askariga aan laga helin asluubta wanaagsan oo aan bulshada la dhaqmi karin waxaan u diri doonaa soomaaliya oo ah meel dhaqan xuma sidan oo kale looga baahan yahay haddii aad cadhaysan tahay waxaad iweydiin kartaa dhal uga aada uga ciil beeli kartid ayuu yidhi dumarka waana soomaaliya sida uu sheegay madaxweynaha uganda barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad maqal dhegaysanaysiin wadankiisa uu shaqeeya walaalayaal wadaag jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaag jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirinoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirinoy walaalayaal
waagaa dhegeystayaal barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaad maqal dhagaysanayseen markana magaalada muqdisho faahfaahimo dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan qarax miino xalay ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo ka dhacay kaasoo dhacay xilli dambe ay hurdeen dadka magaalada muqdisho qarax ayaa ka dhacay dhabarka dambe guri ku yaala kaalinta sooko oo ku taalo soo kasoo horjeeda xaafadda warshadaha warshada taraqa iyo sigaarka ee laamiga warshadaha sida ay raadiyo cadaada u sheegeen dadka degmadaasi waxayna qaraxa uusan geysan wax khasaaraha marka laga reebo burburinta gurigaasi ciidanka booliska ayaa ku xiray ayaa xirxiraya shakhsiyaad ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay waxaana hadda ay wadaan baaritaano lagu xaqiijinaya amniga iyo wixii ka dambeeya qaraxaasi barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad la socoteen qaybihii dambe
shicibiyaahow wanaagsani wadnaahayagii rumaadow shicibiyaahow wanaagsani wadnaahayagii rumaadow wadaajir
waagaa dhegeystayaal wararka barnaamijka falaqeynta wararka raadiyaha cadaada ayaad weli maqal dhegeysanayseen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan al kheyre ayaa baajiyey safar lagu waday inuu ku tago magaalada kismaayo ee caasimad kumeel gaar u ah maamulka jubbaland sababta ayaa lagu sheegay inay tahay maanta oo lagu wado magaalada muqdisho in la keeno meydka wasiirkii dastuurka xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ku geeriyooday dalka imaaraadka ee magaalada dubay wafdi wasiiro oo xil loo xil saaray aaska wasiirka ayaa ku howlan diyaar garowga soo qaadista meydka wasiirka oo maanta lagu samay doono aas qaran magaalada muqdisho magaalada kismaayo ayaa waxaa horey u tegay wafdi ballaaran oo hordhac u ahaa wafdiga ra-iisul wasaare xasan cali kheyre barnaamijka falqeynta wararka raadiyaha cadaada ayaad weli la socotay xubintii kalabaan ayaa noo soo socota iyo qodobbo kale bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal
waagaag dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada xubintii aadka u xiisaha badneed ee kalabaan oo barnaamijka falaqeynta qeybaha dambe aad ku dhegaysateen
ne waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ima weydiin kartid sabab kaalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay mala tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino salaamo allah eebowna badbaadi war khamiistii hore ayay ahayd tii makaal mukarama weli laga munasan hugtaankaal maxay tahay war qarixii khamiistii makaal mukarama qoladii dhiigga ummadda cabi jirtaa ku cashaynaysay kan maanta dhaco khamiisane quraaca wahay quraac quraac afka allah ku naqo warkii makaal mukarama waa fogaaye kan jagboyntigii madaxtooyaduu yimid anigu waxaan ka baqayaa waddada nambar afar iyo kilomitir siilo inta u dhexaysa in sida xarunta nabad sugidda laamiga ganjeelo lagu xidho aryaadhahan shabaab qaraxyadu sabdigay u ahaa jireene timaa khamiis loo rogay haddana ka khamiis ka khamiis bay qaraxii ka dhigeen qorshihii sabdigii ma khasaare yareeyey mase sixirkaa u qabto oo u wareeji khamiis war nimiyow shabaab waxaa loo yaabaa markay qaraxa arbaco u beddelaan sababtoo ah arbacii arbaco lagama guulaysto war sabti iyo arbaca iyo khamiis qof isqarxinayaa miduu rabo isqasqaasayaae maanta qaraxii maqaayadaha dhexdooda ka dhacay dad shacabahon waxba galabsan ayaa ku dhammaaday ciidanka madaxtooyada ilaalshana in fanfaninku soo gaaray waa filaya laakiin intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacaana allah u boogadhayo waxaanse dhihi lahaa magaaladii dhagax baa qabsaday qaraxna waa yaal qac markuu yidhaahdaa askari qoriga boobtaa qofa meesha uu doono baas ku qufayaa shacabkii khasaaraa ku dhacay quusna waaya warani waxaan la yaabanahay qaraxa markuu bul yidhaahdo oo ma waxba loo jiidanaa qiiq ergos ku shareeray askarta ayadoon waxba fiirinay xabadaha furayaan yaxaaduu la yaabay askarta qarax haddoo bug yidhaahdo balaayo isla rooraysa amay hoosta idinka soo gashaay isleeyihiin aasay qoryuhu ula baxaane dadkuna inyasasaanaa laga yaabaa sidaas in xabada ku gaaraane ee walaalu masaasaa lagu jiraahe aryaa warka iga dhex gelina iga maqla balaya bug hadday tiraa bulshadu weeslabaygagta balaya bug hadday tiraa bulshadu weeslabaygagta yaa hadday askartii baygage shacabkii yaa badbaadiha banduuqadii wax lagu xalli lahaay qoonna wixii adduunka joogaan waa khasaari lahaayeen edagkay qoolay bunduq lagu ridaaya ma arag war baladan allah naga xijaabe waxaa dadku la yaaban yahay shacabkii dariiqay maraanay weysan yihiin nimanka balada sidaana siday usu socdaanay madaxtooyada hiridkeeda iska imaanayaan xaggay soo maraan amay bayse soo fuulanhe war amay dhaw soo xidhen dhaw warnimayo anu waxaan ka baqayaa qaraxa laftiisa in lagu shirkoobay adawaardiyahaagu soo deeye cid kaa difaaci karta ma jirto war waxaa la yidhi midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan war qaraxyadan qarax ka weyn ayaa jira war ma haysaane qaraxi soobemow ka weyn yahay xanta kenya laga sheegaya hadday run tahay waa qarax carruurtaan dhali doonno aanadiisu ay gaari doonto afka allah kuna qorya hoy markaas ilaahay mana joojiyo war madaxweynuhu shalay galab buu yimid laakiin waa daalanayaa filaaho weli warka ma soo bixin war meeshaanna siina ma taale maalin kasta qarax baa ka buglehe madaxweynaha war baa laga rabay waxaana la yidhi dal dhan ruux matalaya hadduu shaqo ka soo laabto adduunyada wuxuu kala kulmoo la isku soo raacay dadka inuu u faahfaahsho waa lagama maarmaane wax la qariyo qurun baa ku jira duul horaa yidhiye kulmiye lagama soo dayin waxay madaxdu sheegeene maxaa lagu heshiiyey bulshadii lagu wareersheene dadka maxaanu sheegnaa war bay naga sugayaan saaxiib sheekadaasi waa tii mahadsalaadiyo cabdiraxmaan cabdishakuure intaasaan ku soo koobaya yaana sii badinine
horta dadka waxaan u sheega ma aqaan sababtoo ah warbaahinta kenya waray sheegeen tan etoobiyana mid kale oo ka duwanay sheegeen middaan soomaaliyana wax kale oo ka duwanay sheegeenaa la yidhi xaggay ka keeneen madaxdooda ma hadlina ila lagu kalsoon yahay ay ka keeneen waryaa warkaan daynay cabdinuur aan ka soo xiganay isha baydhaba ayaantaaba biyo ma keenin waryaa buda buda ila baydhaba hamii imaanaha qulqulo hayta laakiin lankohan hirinta usi dameere ka dhaamiyohay maamulka koonfur galbeednima ilanka baanya ili baydhaba una ogaantied la hayli ina qulqulo lagu faday lankoonan hirinaana war isha baydhaba ninka dameerada ka dhaansada maamulkii lafta gareen ka horeeya siyaa la yidhi war waxays haystaa uhura kenyaata iyo farmaajo maahana waa soomaaliya iyo kenya anuu madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay akhbaaraa lagaa sugayaa aamustaye maxaan kugu aaminaa
horaan waxaa loo yidhi baddoo kacsan ninkii malaay kala soo baxo aa geesi ah anigu geesiyaal waxaan u aqaannaa kuwaan qaraxa sida dadkii iska celiya mahora ku naqa war xildhibaan brofesor dalxa waxa uu yidhi daraad shaki waxaa la geliyey dacwadii badda shalana shidaalkii qarankaa la xaraashay maantana madaxweynuhu waa tanaasulay berrina waxaan ka baqaya ayuu yidhi beecinta webiyada dalka warya webigili gadaamad sheegas mayti galaanba maniyanka jiro gownaaja ibi shabaaba degana war brofesor dalaxa ma mucaaradku ku biiri ama xog rasmi u hayaa war shale markuu ra'iisul wasaare khayre soo xidayey shirkii arrimaha haweenka looga hadlayey wuxuu yidhi ragga la soo casuumay iyo inta xoogga ku timidba waan salaamayaa war shirka arrimaha haweenka looga hadlaye raggu maxay ka soo dooneen war raggu meelna hawahoodii joogaan xaggay ka aadayaan waranamay baa lahaa bilaamay heliya uniina siinle heliyaane bilaamay heliya aryaama saca weyn lagu helnihaa xeeyin waxaad sheegayso war annagaa kuu fasilayna wuxuu yidhi dhegayso wuxuu yidhi haweenow heshiiya aan idinla heshiinne haweenow heshiiya war waxaan maqli jiray waa markii ugu horraysayd madaxda dawladdoo leh anuguna markii ugu horraysaa waxaan dhegaystay weriye takfiir waraysanaya waxaase iigu darreed markuu su'aalay weriyuhu siddeed jirka caqiidada aad ku disheenu maxay tahay iyo dembiga u leeyahay kii la waraysanayana wuxuu ku jawaabay horta annagu takfiir maahene waxaana la yidhaha jamaacatl'ikhlaas dadkana waxaan isku khilaafsannahay caadooyinka iyo khuraafaadka iyo balaayada ay ka daba wareegayaan wiilkana dadkii dilay annagaa ku daba jirnoo rabna inaan maxkamad soo saarnu yidhi war xuseen cabdulla markuu wadaadka su'aalaha ku wareeriyey wuxuu ugu jawaabay wadaadkiina wakhti aad biraaqa heshid isukaanna keen anaa si fiican kuu tashkiilinaya ilaahayow xuseen cabdullo takfiirahay tusin yaahe wax ka dhaadhici kara dilka ayagaa lagu eedaynaye waa ku daba jirnaa wadaadkuma dawladou ka bartay war waxaan idin idhi dhibintaaduu hamuu qabtaan ninkii holliyaa helee haddaan hooyadii la tabin miyuu hanad kuu dhashaa waxay huwan tahay murtidu dadaal baa laga hodmaansiib ku hiliya war gobolkaada shirkii haweenku anfaca lahay maxay shalay ugu qaybgeli weyse war murtidu rag iyo haween uma kala socna ummaddoo dhan baa la rabaa inay gubaabada aqbasho dareenkoodana muujiyaan cadowgana iska difaacaan aryaadhaha waxaa la yidhi soomaalidu lama nuuc waayo midnawoow dhammaystira midna dhiintow uu boogdhaya midnawoow dhammaystira midna dhiintow uu boogdhaya haye war erigu sidaas maahan dhammaan soomaali waa isku dhiig ninkii dhintaana waa dhibkood annaga waxaan dhahnaa ninkii dhinto kabtiisaa karow war annagu bini aadanaan la hadlaynay warlaa waxaan leeyahay abiy axmed dan buu leeyahayo waanan garanayna nabadoon hadduu yahay wanaag lagama diideene dugsiya waxaan siin lahayn goy iyo shaarkeeda soomaalida yar iyo weyn ka badan oranba haafkeeda hadday shaqana weydiinayaan kama carooneene dekedeya waxaan siin lahayn qubaca diinteeda maraakiibta ay soo gateen baan dareensaday aryaadhaha badba ma lehe etoobiya intay maraakiibta geyhe aryaatan maadaa kaiga anigu xigi waaye aryama badayda etoobiya u soo dhawaa kartaa
abi axmed suu sheegaya geeska afrika waa la isleeyahay
ogaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xubinta kalabaan oo barnaamijka falaqaynta gabagaba heesaaka anigoo mahad ayaa in waramayay soo saaraha barnaamijka waa sharmaaka suuley farsamaynayana tan iyo intaan barnaamijkan mid lacayn aan ku kulmi doono nabadgelyo
daraartaan ku arkayba sidaa tahay dhimbil daabi jirkayga meel uga dhegto waxaan ku ahay dhangalan adiga ku ahay dhangalan runtii ku ahay dhangalan adiga ku ahay dhangalan daraartaan ku arkayba sidaa tahay dhimbil daabi jirkayga meel uga dhegto waxaan ku ahay dhangalan adiga ku ahay dhanqalan runtii ku ahay dhanqalan adiga ku ahay dhanqalan